in ka badan laba boqol oo qoys oo danyar ah ayaa maanta degmada shagaani ee gobolka banaadir waxaa loogu qeybiyey deeq gargaar ah oo ka timid dowladda imaaraadka qoysaskan loo qeybiyey gargaarka ayaana ka koobnaa danyar barakacyaal waayeelo iyo kuwa qaba baahiyaha gaarka maxamed aadan afrax guddoomiye ku-xigeenka degmada shagaani ayaa dowladda imaaraadka ugu mahad celiyey deeqdan gargaarka ah runtii maanta waa maalin weyn waxaa u mahad celinaynaa dowladda imaaraadka carabta oo maantana soo gaarsiisay deeq raashin ah oo aad iyo aad u qiimo badan kuna soo aaday wakhti munaasab ah oo dadka tabaalaysan ee masaakiinta ah ee bisha ramadaan ay soo gelayso yacni inay gacanqabsi kasii noqda kusii u sii noqoto ay ka faa'iidaystaan aad iyo aada u mahadsantihiin dhammaan intii ka qayb qaadatay kaalmadan in la soo gaarsiiyo shacabkan masaakiinta ah ee jooga degmada shingaani runtii maantaoo kale dadka nugul ee tabaalaysan islaamka ay wuxuuna faraya in la garab istaago oo la caawiyo qof allaala qofkii kaalin ka qaatay deeqda raashinka ah inay na soo gaarto waxaan leenahay waa mahadsan tahay sida caadiga ahna qofku waxaa la rabaa inuu wanaag sameeyo isagoona cidna ka rabin waa mahadsan tahay keliya ajir inuu ka xisaabsado oo qofka macruuf oo sameeyo dadka waxay rabaan ha sheegaan qof kasta ee wanaag samaynayo hadduu ku fikiro asigoona qof abaal uga rabin inuu wanaag inta sameeyo dadka kale ay uga faa'iidaystaan asigana ajir ayuu xisaabsanayaan qaar ka mid a dadka la gaarsiiyey deeqda gargaarka ayaa u mahad celiyey maamulka degmada shagaane iyo dowladda imaaraadka
maanta deeqdan ayna siisay dowladda imaaraadka aaday ugu mahadsan yihiin waayo dadkan waa ujeedeen dad masaakiin ah waaye maaragtay beledka shaqo ma leh waa u mahad celinaynaa imaaraadka waxaan leeyahay guulaysta guulaystaan le maadaamaa garabna siiseen garabkiina annaga waa ku faraxsannahay idinkana waxaan idin rajaynaynaa guur mar walba guulaan idin rajaynaynaa awalan waxaan u mahadnaqayaa ilaahay subxaana wa tacaala kabacdina waxaan u mahadnaqayaa imaaraadka carabta oo noo keenay mucaawinadan aan ku soomi doonno kadibna waxaan u mahadnaqaynaa degmada shaangaadho oo iyada noo yeeratay oo kaararkana siisay ilaah ku mahadsan shacabka aad iyo aad maaragta ugu oonay uguna baahnay marka imaaraadka carabta waxaan leenahay ha jiran ha joogaan insha allah xaaji axmed aa la yidhaahaa gudoomiyaha degmada shacabka imaaraadka carabta nala soo jeclaaday waa u mahad celinayaa horta khayr allaha siiyo maaraadka carabta waa wax badan ay noo keeneen wax badanayna soo xasuusteen anukuna shacab haddaanahay waa u mahad celinaynaa alxamdi al-shukru ilaahay wax khayr qaba ha siiyo intii noo soo ogolaatoona siisay ilaahay adinkana ilaahay ajriya xasan allah idinka siiyo
si kastaba dadkan loo qeybiyey deeqda gargaarka ah ayaa baahi badan u qabay maadaama la guda geli rabo bisha barakaysan ee ramadaanna